You're with SBS Radio.
magaalada brisbane waxaan deganaa ilaa kii ilaa ilaa maanta Eh, runtii soomaali badanaa degan eh, oo aada u fiican oo community aada u dhisan ah oo ka qayb qaadato waxyaaba badan sida masaajidada ama waxyaabaha oo soomaali lagu tabarucayo ama taakuleynta Eh, dad aada isugu xiran oo fiican waaye runtii eh, dhallinyarada xataa aada bay u fiican tahay xagga dhallinyarada iyo iyo macnaha dhinac walba marka laga fiiriyo dhinac magaalooyinka kale marka laga fiiriyo runtii aad baan uga fiicannahay xagga wax walba dhinac walba waa gartay waxaad ka hadashay taakulaynta waxaad qayb ka ahayd oo xubin ka ahayd guddi loo magacaabay eh, abaarihii dhowaan ka dhacay soomaaliya iyo qaraxii soobe lacag loo aruurinaya dadkii dhibaatada kasoo gaartay balinyar haddaad nooga waranto doorka aad ku lahayd iyo waxaad ka qabateen arrimahaas Een, waa mahadsantaha xasan Een, runtii abaarihii markay wadanka dhaceen runtii culays badan buu ahaa Een, waxaan la xiriirnay guddigii abaarihii ayaga isoo wakiishay Een, lacago badanna waan ka aruurinay magaalada brisbane iyo new zealand iyo magaalo kale oo adduun ka mid a Een, aad aan u taageerin dadka magaalada joogan runtii aad uga qayb qaateen sida loo taakuleyn lahaa abaarihii runtii howl fiican aan ka qabanay runtii aad bay u fiicneed waxaan kaloo also taakuleyn fiican ka geysanay qaraxii soobe oon lacago badan ka aruurinay magaalada Ee, run dadkana aad ay taageero u sameeyeen xagga soomaalinimada iyo macnaha inay wadankooda wax u qabtaan dad aad macnaha u dhiiran waaye lacagahaas marka sidee dadkii loogu talagalay loo gaarsiiyey imisaysan noqotay lacagihii aad aruuriseen guddi ahaan Ee, lacagaha way badnaayeen hadda tii ugu dambeysay aan aruurinay oo qaraxii soobe lacaga ilaa waxay ahayd ah, marka laysku daro lacagaan ka aruurinay magaalada brisbane iyo new zealand iyo iyo eh, canada iyo maraykan ilaa siddeetan iyo xoogaa kun Eh, lacagihii aad u aruuriseen eh, sidoo kale ciidamada taakulaynta ciidamada balinyar haddaa noo dulmartid waxay ahayd iyo iyo howlaha ciidamada loogu qabta Een, waxaan also waxaan kaloo aruurinay labada kun iyo toddobiyo tobankii bishii oktoobar waxaan lacaga u aruurinay een, taakuleynta ciidamada qalabka maadaama madaxweynaha codsaday in ciidanka gacan shisheeye laga maarmo oo soomaalida isku tashato oo ayaga wax guraan oo s- ciidanka la caawiyo la taakuleeyo Ee, runtii guddi baa jiray shan iyo toban qofa guddigaas ay wakiishay inaan arrimaha ciidamada taakuleynta u xil- u xil- u xil- laga xil saaray arrimaha australia iyo new zealand Een, soomaalida magaalada brisbane aan ku bilownay inaan ka aruurino lacag waxaan aruurinay ilaa sideed kun oo doolar ah Een, guddigaan u dirnay gacanta guddigaan gelinay Een, guddiga waxay kaloo igu casuumeen magaalada muqdisho inaan inaan la socdo arko lacagihii meelahay ku baxeen iyo siday u qabteen iyo waxay ku sameeyeen marka ayadana warbixinteeda waa ay siiyeen waan la kulmay guddiga xamara ugu tegay waa gartay marka waxaad ugu tagtay hadda ma fogeyn bishii ramadaan baad soo joogtay magaalada Eh, lacagihii aad aruuriseen sida wax loogu qabtay iyo maxaa isbedel oo ka muuqday ama ciidamo ha noqoto ama dad kaloo loogu talagala ha noqotee Ee, runtii lacagaha baahida way iska badan tahay lacaga sideed kun ciidan waxba kama tarayso laakiin runtii aad bay u dareemeen macnaha Een, waxaan ahayn qurba joogta kaliya wadanka australia magaalada brisbane oo ciidanka garab istaagtay oo lacag u aruurisay ilaa maanta qof kale oo lacag u aruuriya ma jirto ciidanka oo qurba joog ah marka insha allah dadka soomaalidana way weli way jecel yihiin inay ciidanka wax u qabtaan Een, waana in la taageeraa dowladda iyo maamulku dhisan si wanaag loo helo oo nabadgelyo ammaan loo helo ciidankana waa muhiim qof walba oo soomaaliya ganacsato ama dumarka ama caruurta ama dadka iskoolada aado Een, nabadgelyada wax ka muhiimsan ma jirto waana xubinta ugu muhiimsan aan rabin inaan ka qayb qaadan haddaan nahay qurba joog waa gartay dhowaan waxaa tagtay eh, dalka china intii uu ku sugnaa wefdi eh, madaxweynaha dowladda federaalka uu hogaaminayay ma la kulantay madaxda uu madaxweynuhu ka mid yahay maxaase kaaga baxay shirkii chinaha iyo dalalka afrika ay halkaa ku yeesheen oo madaxda soomaalida ay ku jireen Een, waa mahadsantahay xasan shirkaas wuxuu ahaa shir aad u muhiimsan oo afrika oo dhan loogu talagalay inay maxaa la dhahay xiriirka jayna la wanaajiyo oo lacaga badan ilaa lixdan bilyan ah loogu deeqay s- een, wadamada afrika oo dhan Een, waxaa jirta lacaga kale oo gooni ah oo soomaaliya la siiyey oo deeqa oo aan ahayn deyn iyo waxaas oo aada u fiican Een, waxaan la kulmay madaxweynaha waxaan la kulmay wasiirka een, ah, arrimaha dibadda waxaan la kulmay wasiirka ganacsiga dhammaantood waxaan kala hadlay arrimo quseeya wasiirka ganacsiga oo kale waxaan kala hadlay sida ganacsatada soomaalida ah iyo ganacsatada australia isugu xiri lahaa madaxweynena waxaan kala hadlay hawshii taakuleynta ciidamada iyo wadanka amnigiisa warbixinu iga siiyey xaaladda wadan ku sugan yahay iyo sida doorashada qofkiiba cod u dhici lahayd 2020ga maadaama asxaab siyaasadeed badan la furayo wadankii in amniga laga wada shaqeeyo marka arrimahaas unaan kala hadlay madaxweynaha runtii een, aad un u ammaanay dadka degan australia taakuleynta ay ka qaateen ciidanka waa gartay marka intaad arrimahaas madaxweynaha iyo wasiirada kala hadlaysid eh, doorkaagu muxuu ahaa af waxaad ku hadlaysid jaaliyadda australia oo kale ma guddigaas aad xubinta ka ahayd ba maxaa had doorkaagu aad markaas eh, matelaysay arinta madaxweyneha waxaan kala hadlay maadaama ahana mas-uulka u qaabilsan arrimaha guddiga taakuleynta ciidamada wacyigelinta wadanka australia australia iyo new zealand arrimahaasaan kala hadlayay Een, wasiirka een, ah, ganacsigana waxaan kala hadlay maadaama ahaa chamber of commerce oo australia een, inaan kala hadla arrimaha sidii ganacsatada soomaaliya iyo ganacsatada laisugu xiri lahaa oo wadankeena ganacsiga macnaha loo badin lahaa waa garta marka see lasugu xiri karaa bay kula tahay ganacsatada australia iyo ganacsatada soomaaliya oo kale maxaa xiriiroo ganacsi oo dhex mari kara labada dal Een, wadanka soomaaliya wuxuu leeyahay kheyraad badan uu leeyahay sida sisinta sida maxaa la dhahay qudaar badana ka baxdo een, kheyraad badan uu leeyahay wadankeena een, run ahaantii waxaana saarnaa imbago waxaa saarnaa inaan la dhoofin karin alaabahaas wadanba badan hadda maadaama dowladdii ay arrimaha dibadda aad macnaha xiriir badan u samaysay waxaa furan dhoofintii xoolaha la dhoofin karaa hargaha waxaa la dhoofin karaa qudaarta waxaa la dhoofin karaa sisinta waxyaabo badan la dhoofin karaa soomaaliya ay haysato maan aadan u fiican yihiin dhowaan baad kasoo noqotay magaalada muqdisho sidaad sheegtay ramadaan tii baad soo joogtay Eh, guud ahaan xaaladda magaalada iyo xaaladda eh, dalka markaad eh, soo aragtay eh, markii hore waqtigaas aad ka horreysay aad tagtay iyo markaad isu barbardhigto maxaad ku tilmaami kartaa xaaladda magaalada iyo iyo dalka guud ahaan run ahaantii xaaladda magaalada dhowr jeer waan tegey adiga 2016kina waan tegey mar een, runtii xaaladda magaalada way kasii fiicnaanaysaa sidii hore inkastoo ay jidad badan xiran yihiin oo meelo badan aadan tegi karin oo macnaa cabsi badan ay jirto laakiin waxaa moodaa weli dhaqdhaqaaqi ganacsiga iyo maqaayadaha habeenka furan aa lix saac toddoba saac habeennimo meelo badan aad tegi kartaa oo dukaamo waxaa jira furan ilaa habeenka dhan aan laga seexanin marka een, dhinac dhinacna waxaa waaye way ka fiican tahay ganacsiga wuu ka socdaa dhinacna cabsi baa jirto xoogaa dadka way cabsoonayaan laakiin dadka inta badan way shaqaystaan xabadda iyo waxaas iyo macnaha way ku dhex noolaan in muddaa ma dareemayaan qofka qurbaha ka yimiin baa xoogaa cabsi dareemaysa maaha dadka magaalada localka waxay la tahay xaaladda caadi waa gartay tan u dambeysa ee dabcan qurba joogtu dalka aad bay saameyn ugu leedahay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo madaxda intooda badan iyo waa dad qurba jooga Eh, hase yeeshee waxaa u badan noored america iyo yurub baa aad eh, dadku uga yimaadaan oo maamulka aad u hayaan Eh, adigu australiaad ka tagtay australia matalaysay australia iyo jaaliyadeeda maxaa laga aaminsan yahay wadan gudihiisa markaa joogtay australia horta dadka aad bay u jecel yihiin Eh, runtii dad badanna ma yaqaana australia because waxaa la arkaa qurbajoogta ka imaanayso yurubta ama america oo maadaama ay nooga dhow yihiin wadankii australia waa qaarad aad u fog way ka fog tahay africa dadka wax badan bay u socdaan tikidkeedana waa qaali marka dad badan oo australia ka yimi oo tago wadanka wuu ku yara aad ugu yaryahay inkastoo dadka soomaalida australia toga maxaa la dhahay dadka ay aad u jecel yihiin australia wadan fiican waay dhaheen oo qani ah way jecel yihiin soomaalida marka u sheegtay inaa australia ka timi way kula sheekaysanayaan waxayna rabaan sidee lagu aada australia maxaa ka- noo qaban kartaa marka dad aad niyaddooda u fiican tahay australia waa la jecel yahay australiyaanka
sbs.com.au